In ka badan labaatan arday oo baratay xifdinta Qur'aanka Kariimka islamarkaana ka aflaxday Macadka Shariif ayaa munaasabad qalinjibin ah lagu qabtay magaalada Qabri Gorod ee hoostaga gobolka Togdheer. Munaasabadda ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka macadka, waalidiin, macalimiin, culimo u diin iyo ardayda loo qabtay munaasabadda. Maamulaha macadka Macalin Shariif Cabdulaahi Cabdi ayaa ka warbixiyay tirada ardayda iyo ujeedka loo qabtay munaasabadda.
walaalayaal ilaah baa mahadle subxaanahu watacaala iskuulkan keenay meeshan sharafta badan iyo maqaamkan wanaagsan ee kitaabka qur-aankaha lagu maamuusayo ardada soo dhamaystay kitaabka qur-aanka ah walaalayaal malcamada in laga warbixiyo maanta uma baahna oo malcamad taariikhiheedii iyo xilligii la furay iyo xilligii difcaddii horeysay soo baxday waxaa ku jirtaa media dhexdiisa waxaa ka warbixina insha allahu tacaala waxyaalaha macnaha ka baxay waxbarashada iyo meesha waxa ka baxay laga dhigo iyo ardada maanta ayaan qani jibisay tiradeeda inta leeg tahay walaal ardada horta haddaan ka hormaro maanta qani jibisay waxa weeye waa sagaal iyo toban arday qaybtii hore ee ku xigtana waxay saddex toban arday qaybtii kasoo horeysa waxay sideed arday ardada marka guud ahaan isku dara waa afartan arday maanta weeyaan afartan arday oo ka baxday madrasatul huda magaalada qabri goray muddada kaga baxeenna waa muddo saddex sano iyo aduu ilaa lix bilood meelaha weeyaan ilaahay walaal mahadle subxaana watacaala waxa ilaahay subxana watacaala uu taageerayo unbaa uun midho dhaliya waxa ilaahay subxana wataala uusan taageerayn ma midho dhaliyaan qaar ka mid ah martisharafta kasoo qayb gashay munaasabadda ayaa bogaadiyey waxaan u hambalyaynanaa waan hambalyo gaaroo sii jeedinaya sagaal iyo tobanka xubnood ee rag iyo dumarba leh ee ku qalin jebiyey kulliyadda waxbarashada aan qur-aanka qura ku koobnayn sida arkayseen qur-aankii kariimka ahaa caqiidadii islaamka axaadiista intaba iyagoo intaa laaleeg ka qalin jibiyey muddada ere kooban dadka deegaankeed waalidiinta iyo culimmadu in badan bay abaar iyo hawl iyo colaad wax walba way la soo mareen way ku soo dhabar adeygeen intaa waxay iyagoo dhib kasta qaba dadka waalidiinta ah ee carruurtan maanta ku soo tabcay iyo culimmada malcaamadan macallinka iyo culimmada kale hareeraha ka taagnayd intaa waxay u soo dhabar adeegayeen iyagooo wakhti kasta oo duruuf kastaa la soo deristo way u soo dhabar adeygeen qur-aanku waa hadiyad ilaahay oo xagga samada inooga soo dejiyey oo qaaliya qur-aanku waxa weeye waa badbaado qur-aanku wuxuu ka kooban yahay oo ka hadlaya mawaacid iyo waxa weeyaan qisas iyo usuululcaqiida iyo siirada nebigeenna calayhi salaatu wasalaam
waa yahay abii baa nabta ku haya hadday quduxmudiya hadday wax kale sameeyaan bayse iyadgiibaa haysa taasi waa taasoo malcaamaddu muddo yar bay samaysnayd muddadaa wax weyn baa inoo kordhay magac baa inoo kordhay manfac baa inoo kordhay aakhira iyo adduunba way inoo kordheen waxaynu yeelanaynaa dadkii lama hayo dad waaweynoo wax dhiganaya ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo carruurunbaa meesha wax ku dhiganaysa ma haysano taasi waa ti waa wax inaga dhiman carruurta qura looma baahna inay wax barato kulligeen waxaynu u baahan nahay inaynu wax baranno oo haddii rabbi xog maayo aynu baranaamayn u baahan nahay adan waa dufcadii saddexaad ee ka aflaxdo macadka shariif tanii markii la asaasay